أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati اnnuur casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo aayadda labaatan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah ee casharkii ugu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa qisatu lifki iyadii unbaa marka siyaaqa aayadahanna uu daba socdaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattabicuu ha raacinina khutuwaati shaydaani shaydaan tallaabooyinkiisa ha raacinina waman qofkii yatabic raaco khutuwaati shaydaani shaydaan tallaabooyinkiisa fa inahu isagu ya'muru wuxuu farayaa bilfaxshaa'i fuxshi iyo foolxumo dunuub aada u foolxum buu farayaa walmunkari iyo wax la inkiro oo aan sharciga lagu aqoonin ayuu farayaa walowlaa haddii lala-yahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa calaykum korkiina uu yeelay waraxmatuhu iyo alla naxariistiisa haddii lala-yahay maa zakaa ma ounan dahirnee ma ounan dahirsanaadeen minkum xaal ou idinka idinka mid yahay maa zakaa ma ounan dahireen minkum xaal ou idinka idinka mid yahay min axadin axad maunan dahirsameen ay axadun maa zakaa axadu minkum abadan weligiinba walaakina allaha allah sayusakii dahiraya man qofkii yashaa-u ou doonayo wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan aayaddan allah subxaanahu watacaala laba arrinba waa ku tilmaamayaa arrinka koowaad shaydaan iyo khuduwaadkiisa iyo tallaabooyinkiisa iyo waxyaabaha uu qofka ku baadiyeynayo inuusan raacin ee uu ka fogaado qofkii raacaana inuu noqonayo qof uun xumaan u taagan mar kasta ta labaad waxa ay tahay fadliga iyo naxariista alleh unbaa qofku uu ku dahirsami karaa oo uu uga dahirsanaan karaa foolxumada oo laga soo hadlay ee zinada iyo qadafka iyo akhlaaq xumada waxaasoo dhan qofkii wuxuu kaga dahirsanaan karaa inuu ilaahay dahiro maahay si kale uma dahirsanaan karo oo isaga sabab iyo ha qaato sababta iyo towfiiqda iyo waafajinta kulli allah iskale qofkii marka ilaahay subxaanahu watacaala ou waxaa ka ilaaliyo ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa uga ilaaliyey sidaana inuu ku garto oo uu rabbi subxaanahu watacaala u shukriyo ayaa laga rabaa marka allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatabicuu ha raacinina khutuwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa waman qofkii yatabic raaco khutuwaati shaydaani shaydaan tallaabooyinkiisa fa inahu damiirkan marka fa inahu culimada qaar waxay u celiyeen manka waman yatabic mankay u celiyeen macnuhu marka haddii mankaa loo celiyo wuxuu noqonayaa fa inahu qofka shaydaan raacaa ya'muru bilfaxshaa'i wuxuu dadka faraa fuxshi iyo walmunkari qofkaa shaydaanka raacayaa wuxuu noqonayaa qof xumaan un dadka faraayo oo wax xun un dadka barayo horena waxaa looga soo hadlay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira marka de dadkaa xumaanta faafinayo oo yacni dadka waxaa un barayo oo waa dad shaydaan tallaabooyinkiisii qaatay oo tallaabooyin shaydaan raacay abu xayaanna damiirka meeshaasu u celiyey macnahana wuxuu yidhi ey yasiiru wuxuu noqonayaa qofkaasi ra-san fi dalaali baadida ayuu madax ku noqonayaa bixaysu yakuunu meel uu noqonayo aamiran mid amrayo oo markaa yudiicuhu asxaabuhu dadkiisuna ay ku adeecayaan fuxshiga iyo munkarka dadka qaarkoodna marka ay xumaanta ka badato ka badato ayaaba waxay gaarayaan heer markaasi iyagu ay shaydaankiiba la leeyahayba waaba ka dheereeyeen kuwan shaydaanka oo wuxuu yidhi nimankii aadka xuluulka iyo madhabka aadka u foosha xumaa qabay ee ibnu carabi iyo raggii lahaa waa kuwii markaa abyaadooda qaar ay ka mid ahaayeen inuu yidhi wakuntu mra'an min jundi ibliisa fartama xataa saara ibliisu min jundi wuxuu yidhi markii hore waxaan ahaa ibliis ciidankiisaan iska ahaa xaalkii baa markaas yacnii igu dheeraaday ama yacni markaa kadib anaa waxaan noqdayba xataa saara ibliisu min jundi fartama biya fartaqa biyal xaalu xaalkii baa ila kor noqday xataa saara ibliisu min jundi ilaa ibliis aniga ciidankaygii uu soo noqday oo marka haddii ibliis qofku ka qaalib noqdo ee uu ka adkaado dadka qaarkood marka aftahanimo iyo xeelad kale iyo ama awood ay ku jirto shaydaankii fuxshigii uu farayeyba isagii baa ra-si ku noqonayo oo dadka xumaanta u horseedayo sidii fircown xaalkiisu uu ahaa ee uu dhihi jiray wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad xumidiisaas baa saa shaydaan ugu qurxinayaa marka fa inahu damiirka in loo celiyo manka waa abu xayaan sida u albaxrulmuxiidka uu ku yidhi waxaa kaloo loo celin karaa shaydaanka laftiisaba fa inahu shaydaan ya'muru bilfaxshaa'i fuxshi buu farayaa dadka walmunkari iyo wax sharcigu inkiro ayuu farayaa munkarkuna waa maa laa yucrafu fii shariicatin walaa sunnatin wax aan sharci iyo sunno iyo caqli saliimaba aan lagu garanaynin dawaa maanta waxa uu faraya dawaa aragnaa oo xornimadiibaa waxaa la gaarsiiyey iyo bani aadamkii xornimadiisa loo dadaalaa sidii loo lahaa ayaa de waxaa la gaarsiiyey laba jinsi oo isku mid ah ha isguursadaan qofku wuxuu doona has wax allaale wixii caqliga ku xun fidrada ku xun sharci ilaahay ku xun kutubtii samaawigee hore ee dhan ay wada qirayaan xumaantiisa ayaa maanta shaydaankii waa aragtaan oo ummad dhan baa u laylisan oo hantidoodii iyo maalkoodii iyo caqligoodii iyo xooggoodiiba waxay ku bixinayaan oo ay u dhimanayaan balaayadaas marka inay qowmuluud iyo wax daran markaasi in dhulka ay ka hirgeliyaan oo iyagiiba dagaalkooda iyo markay ka sheekaynayaan ay leeyihiin waxaan u dagaalamaynaa waxay tahay xornimada bani aadamku meel walbo in sidii allaale sidii uu doono uu u dhaqmo meeshaa marka fuxshigaas iyo munkarka hadde shaydaan haddii la raaco qofka markaasi uu faraya waa kaa un walowlaa fadlullaahi walowlaa haddii lala-yahay fadlullaahi ilaahay dhaqaalihiisa galladiisa calaykum korkiina uu galladay iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddii lala-yahay oo taa aynan jirteen maa zakaa ma suubanaadeen ma uunan dahirsanaadeenoo xumaan nadiif kama uunan noqdeen ama ma suubanaadeen minkum xaal ou idinka idinka mid yahay min axadin ay axadun qof abaddan weligiisba qof ma suubanaadeen haddii alla fadligiisa iyo naxariistiisa haddaynan ahayn oo ninkii suubanaaday muxuu ku suubanaaday fadli alle ee raxmad alle ayuu ku suubanaaday xataa haddii aad yacni qofku uu isagu daacadii ku dadaalayo asbaabtii suubanaanta uu la imaanayo asbaabtaas yaa haleeshiiyey yaa u sahlay yaa waafajiyey allah marka ilaahay markii horena waa u qoray asbaabteedii inuu la imaanayana waa u qoray rabbi subxaanahu wa tacaala marka ninkii fiicana de zina iyo fuxshi ilaahay ka dhowray ee akhlaaqdiisa u wanaajiyey qofkaasi ha ogaado fadli alleh naxariis alleysaa ugu ahaatay walaakina allaha allah sayusakii dahirayo man qofkii yashaa-u ou doonayo ayuu alla dahiraa bani aadamka marka qudrada alle unbay ku dhex soconayaan oo ma ka dhex bixi karaan sidaana marka waxay khilaafsan tahay sida ay muctasilada ama dadka qadariyadu ay qabaan oo iyagu ay leeyihiin qofkii hanuunana isagaa ishanuuniyey ninkii baadiyoobana isagaa baadinimada abuurtay shuqul ilaahay kuma laha ma qadarin mana doonin ee wax ilaahay khayr wanaag uu doonay qofkan xumaanta samaynayo isaga tiisaa markaa socotay yacnii ilaahay sibuu qoray si ka duwan baa qofkaani la yimid ee markaa ilaahay waa caajisow kama dhalanaysa marka wuxuu isagu uu doonay inay koonkan ka socdaan haddii laga baajin karo sow khatar ma noqonayso marka qadarku waa qudratullaahi hadda qofku ilaahay baa waxaan u qadaray shar iyo khayr labadaba isaga waayo laakiin wax wax samaynayo maaha ilaahay wax wax samaynayo alla waa abuuraa laakiin qofka wax samaynayo ee ikhtiyaarkiisa ku samaynayo waa addoonka sababkaasaana lagu cadaaba addoonka nacam xumaan marka uu la yimaado iyo wanaag marka uu la yimaadana lagu abaalmarinaya walaakina allaha allah sayusakii dahiraya man qofkii yashaa-u ou doonayo wallaahu alleh samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan ayb marka arrintii ifkiga iyo waxyaabihii sidaa ku dhacay waxaa weeyaan shaydaan iyo tillaabadiis waay marka dadkii ifkiga iyo waxaa wadwaday shaydaankii baa marka ka qaalib noqday labay ahaa laba nooc bay ahaayeen marka de qolana way soo laabteen oo way ka qoomameeyeen waana towbad keeneen qolada kalese iyagu cabdullaahi bnu ubay iyo oo kale ayuu ahaa dhibka nebiguba u qasdaayay isaga walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili illah walaa ya'tali iyaynan dhaaranin ululfadli fadliga kuwa u saaxiibka ah xoolaha dheeraadka ah kuwa u saaxiibka ah minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo wasacati waasacnimada oo risqiga loo waasiciyey kuwa u saaxiibka yaynan dhaaranin an yu'tuu anlaa yu'tuu inaynan la imaanin ulil anlaa yu'tuu inaynan siinin dheh ulil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa inaynan siinin sidaa yaynan ku dhaaranin ayb walmasaakiina masaakiinta inaynan siinin yaanay ku dhaaranin walmuhaajiriina muhaajiriinta inaynan siinin yaanay ku dhaaranin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kuwa ku hijrooday walyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydnan jeclaanaynin an yakfira allaahu alla inuu dhaafo lakum idinka idiin dhaafo wallaahu alle gafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waaye walaa ya'tali ululfadli laadan waa naahiya ya'talina laba macnoba waa ka bixi karaan macno waxa uu yahay ay walaa yaxlif alaaliyatu waa dhaarta la yiraahdaa marka waxaa la yiraahdaa qofkan alaa yulii iilaaan afcala yufcilu ifcaalana markaa lagu keenayaa masderkii saasuu ku imaanayaa liladiina yu'luuna min nisaa'ihimna saasay ku timid fii suurati albaqara aan kusoo marnay waxaa kaloo la dhihi karaa ta'allaa yata'allaa ta'alliyan ayb ta'allaa waa tafacala ayaa lagu keenaya marka marka ta'allaa yata'allaa ta'alliyan iclaali waxbaa marka gelaya de tafacul buu masderku ku imaanaya isaga mar kasto ta'alliyanna marka de waxaa ku yimid nabiga xadiidkiisi ah man da ladii yata'allaa calaya ka alla sidaasuu yidhi waa kee ka aniga korkayga ku dhaaranayay allaa akfira lifulaan hebel inaanan u dembi dhaafaynin waxaa kaloo ku imaadaa i'talaa ya'talii i'tilaa'an ifticaal i'talaa ya'talii i'tilaa'anna waa ku imaadaa saddexda qaabo oo u imaadaba waa waxaa weeyaan alxalif ayaa loo jeedaa waa dhaarta macnuhuna marka wuxuu noqonayaa walaa ya'tali iyaynan dhaaranin yaanay ka dhaaranin macno kale waxaa la dhihi karaa sidoo kale walaa ya'tali yaynan ka gaabininna waa la dhihi karaa yaynan ka gaabinin ayb marka yaynan ka gaabinin marka ay tahay an yu'tuuh ya'talidan mafcuulu bihigeeda markaas yacni an yu'tuudaas waaye allah in lasoo qadaro loo baahan maayo macnuhu wuxuu iska noqonayaa yaynan ka gaabinin kuwa ulfadliga u saaxiibka ah an yu'tuu ulilqurbaa iitaa-a ulilqurbaa dadka qaraabada u saaxiiba inay wax siiyaan yaynan ka gaabinin haddii laakiin laga dhigo walaa ya-tali ay walaa yaxlif yownan dhaaranin hadday macnuhu tahay an yu-tuudaas marka waxaa loo baahanayaa in lasoo qadaro laa oo naafiye ah in lagu soo qadaro maxaa yeeley waxay ka dhaaranayaan waa maxay inaysan wax siinin waay waa dhaaranayaan maxay ku dhaaranayaan waxba inaynan siinaynin ee dhaartu maaha inay wax siiyaan maaha inay ku dhaaranayaan ee waxay ku dhaaranayaan waxay tahay waxba ma siinayno waay nafyigii marka halkan kama muuqdo laakiin usluubkan usluub carabi ah weeyaan oo marka in laal loo soo qadaro marar badanna de waa tarkiibka qur-aanka waa ku yimid marka an yu'tuu an laa yu'tuu baa la qadanaa basriyiintu ayagu laakiin kuufiyiintu saasay qadaraan basriyiintu waxay qadarayaan laakiin an yu'tuu karaahiyata an yu'tuu maxay u dhaaranayaan inay siiyaan nicid ay nacayaan waa nafyigii meesha unbaa la joogaa marka macnuhu markaa qisa aayadduna waxay ku timid ama sababu nusuulka aayaddu waxay ahayd misdax ibnu athatha waa tii abu yacni abubakar abti u ahaa maxaa yeelay abubakar iyo misdax hooyadiis ayaa ilmahabreed ahay misdax hooyadii dhashay iyo abubakar ilmahabreeday ahaayeen marka abubakar misdax muxuu u noqonayaa abtiyu u noqonayaa in habreediisaa dhashay markii uu maqlay ifkigii inuu isagana wax ka galay oo uu caa-isho qadfay oo qadafkaa ku ogaaday waa tii de la karbaashay oo siddeetankii lagu dhuftay de ilaahayna ka toobad aqbalay abubakar markaad waa dhaartayoo waxaa yacni qabatay yacni dabcan de gabadhiisii inuu u xanuunsadaa qabatay marka wuxuu waa nafaqayn jiray biilow sii jiray isagaa dhaqaaleyn jiray misdaxna nin iska muhaajir ahoo dadkii maka kasoo hijrooda waxba aan haysanin buu ahaa isagaa masruufi jiray markaasu wuxuu ku dhaartay mar dambe inuusan wax siinin marba haddii uu sidaan yeelay markaas alla wuxuu leeyahay maya saa haye ayaan la yeelin oo idinkaba ilaahay inuu idiin dhaafo cataraadkiina iyo kufkufiina waad rabtaan waa jeceshihiin haddaad jeceshihiin idinkana dadka cafiya oo sidaas kula dhaqma aayadda markay soo degtay abubakar marka waa u celiyey nafaqadiisii dibba ugu celiyey aayaddan marka laba laba macnoo waaweynba waa ku jiraan marka alla marka wuxuu yidhi walaa ya-tali iyownan dhaaranin oo yaynan dhaaranin ulul fadli fadliga kuwa u saaxiibka ah minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo wasacati waasacnimada oo risqigooda ilaahay kuwa u waasiciyey abubakar marka ahlu fadli inuu yahay aayaddan waa lagu tilmaamay haddaan fadliga fadli macnawi aan ka macnayno macnihii ammaan uu leeyahay ka dhigno wasacati iyo waasacnimada kuwa u saaxiibka ah oo xoolaha badan haysto baahidooda ka badan yaysan dhaaranin an yu-tuu an laa yu-tuu inaynan siinin inaynan siinaynin yaynan sidaa ku dhaaranin ulil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah inaynan siinaynin yaanay ka dhaaranin walmasaakiina masaakiinta inaynan siinaynin yaanay ka dhaaranin waalmuhaajiriina muhaajiriinta fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku hijrooday inay wax sii inaynan wax siinaynin sidaa yaynan ku dhaaranin waayahay meeshaas marka waxaa laga qaadanaa masalada koowaad waxay tahay qadafka in waa dembi kabiira ah waay dembigaas kabiirada iimaankii iyo hijradii ixbaad kulli ah inuusan samaynaynin oo yacnii ninkan misdaxa qadafkii uu caa-isho qadfay gaalnimo lagama soo qaadin oo wax markaasi uu kaga baxay diinta oo hijradiisii iyo wixiisii dhamaa waa baaba-een lama dhihin bal tilmaantii walmuhaajiriina fii sabiilillahi baa ilaahay ku sheegayaa marka qofka mu'minkaa dembi kabiira ah waa ka dhici karaa haddii dembi kabiira ah ou ka dhacana macnaheedu inuu diinta ka baxay ma aha oo qofkaasi marka acmaashiisii iyo iimaankiisiiba uu buray sidaas ma aha misdax hadda isagu nebiga ku dhibna isma lahayn oo umaunan qasdin dhibaatadii rasuulka sal ll ly slama hadalkiiba uun iska qaadqaaday mana aynan la ahayn inuu dhibkan weyn uu keenaayo dembi bay ku noqotay xuduuddii waa lagu dhuftay siddeetankii jeedal waa lagu karbaashay laakiin weli magacii muhaajiriin waa wataa magaca muhaajirnimadana de magac ammaan ah waaye meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa madhabta khawaarijta la khilaafayaa oo ah qofku hadduu dembi kabiira a galo camalkiisii waa burayda sax ma aha nacam camalkiisii ma buraayo inkastoo ay dhici karto acmaashiisii wax ka mid a in macsidu ay dhibaato u keento haddana laakiin eber kama dhigaayo shayga keliya ee camalka wada baabi-inayo waa shirkiga walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin wax acmaasha qofka oo dhan baabi-inayo waa shirkiga iyo gaalnimada qofka isagoo mu'mina hadduu gaaloobo oo uu gaalnimada weliba ku dhinto acmaasha markaasay ka wada burayaan ayb acmaashii markaa ayay ka burayaan waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum waa diintiina inay ka baxaan kuna dhintaan labadaa markii laysku helo ninkaasi camal oo dhan waa ka wada buray laakiin haddii uunan diintii ka noqonin uunan ka ridoobin macsi ou ku dhaco camalkiisii ma wada buraayo taas waa mas'alo mas'alada labaad waxa ay tahay qofku ahlu bederba ha ahaadee haddii uu galo dembi ciqaab ay ka dhalanayso sharci ah ciqaabtaa sharciga waa lagu fulinaha qofka walow kaana bedriyan hadduu doono ha ahaado leanna hadda mistax ibnu athaata bederow ka qeyb galay xadiidkii marka rasuulka sala ll ly slama xaatib ee uu yidhi lacala allaha talaca calaa quluubi ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum fa inii qad gafartu lakum ilaahay waa waxaa laga waxaa laga yaabaa ama wuxuu daalacday beder ahlu beder quluubtooda markaasuu yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafay arrintaa marka maxaa laga wadaana arrintoodu maqfiro iyo dembi dhaafay ku dambeynaysaa baa laga wadaa ee macnuhu maahan hadday iyagu xad ay galaan ama cuquubo sharci ah ay ku dhacaan lagama oofinayo maaha macnaheeda walidaalika mistax waa kan siddeetanka waa lagu dhuftay waana bedri oo nebigu ma dhihin iska tag adiga bedri baa tahay waxba lagugu dhufan maayo lama dhihin qudaamatu bnu madcuun isaguna markay khamrada cabeen iyagoo aayad ta'wiilsanayo waa kii cumar jeedlay oo ku dhuftay yacni xaddul xaddu shurbi waa kii cumar ka oogay marka fa inii qad gafartu lakum waxaa weeyaan arrintooda dembi dhaaf unbay u dhuran doontaa wynaa hadday xad tahayna xadkiida waa laga oogayaa markaas ilaahayna towbada iyo tawfiiqda u haleeshiinayaa reer beder macnuhu sidaas waa ayb mas'ale marka iyaduna taas weeyaan mas'alada kale waxay tahay cabdullaahi bnu ubay iyo maxaa lagu kala saaray misdax cabdullaahi bnu ubay iyo misdax iyo xasaan iyo xamna binti jaxash iyaga dawaakan misdax muhaajirnimadii waa loo sugayaa waana la karbaashay cabdullaahi bnu ubay isaga maxaa siddeetanka loogu dhufan waayey culimada waxay yidhaahdaan in badan oo kamida isagu xuduudda dunuubtay qofka ka dhaaftaa waana ka khafiifisaa gaal bowba ahaa isaga marka maxaaba laga khafiifinayaa gaal marka nebigu saasu isaga daayey iyagu marka isaga marka muxuu gaal ku noqday iyaguna ay ku noqon waayeen ifki baa la sameeyey isagu laba arrin buu kulansadayoo midda koowaad waxay tahay waxaan isagaa soo abaabulay midda labaadna wuxuu ula qasdaayayba isaga diinta inuu ku dhibaateeyo nebigana ku ceebeeyo salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi saxaabadan kale saddexda ah laakiin inay nebiga ceebeeyaan ama diin ceebeeyaan iyagu kumaynan jirin sida mana aynan u qasdin iidaaga ibnu taymiya fi saarim ilmasluul sidaas ayuu ku kala saaray ayb arrintanna hadda hadda ka hor arrin dhacday maaha ma garan karin marka xukunkeeda laakiin arrintan aayadahan markay kasoo degeen kadib waxaa si fiican loogu caddeeyey oo loogu nuux nuuxsaday xaasaska nebiga oo la qadfo oo lagu qadfo zino inay gaalnimo tahay aayadda soo socdaana laga ogaaday laakiin markii hore hadda aayaadkan ma soo degin inta waxaan ay sameyna ay sameeyeen ka hor iidaa iyo dhibna ulama aynan qasdin laakiin ninkii maanta caa-isha ama xaasaskii nebiga ku caayo zinadii alla ka beri yeelay ku sheego qur-aankaba ma rumaysna midda labaadna marka waxaa weeyaan isaga xukunkiisa waaba kan la caddeeyey ayb marka alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waanan sheegnay oo hadda dadka ku howlan inay yihiin shiicadu inay aada u caayaan xaasaska nebiga ay ka baxsalaa yihiin marka de shiicanimadu waa diin ka duwan diinta islaamka saasayna culimadii hore dhihi jireen cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu yihi humaa millataani waa laba diinood buu yihi aljahmiyatu waalraafidatu raafidadu marka waa diin shiicanimadu waa diin maahan madhab oo laysaga dul qaadan karo oo islaamka lagu dhex wadi karo iyo ma aha leanna waa madhab ku dhisan xaasaskii nebiga in la caayo wax laga sheego qur-aankii waa naaqis in la yidhaahdo nebiga iyo imaamyadu waa isku mid in la yidhaah bal imaamyadaa fadli badanba in la dhaho oo imaamyadu marka waxay ka wadaan cali iyo xusein iyo zayn alcaabidiin cali bn lxusein iyo ay ka wadaan waxay leeyihiin a'imadeenna iyo nebiyada a'imadeenna fadli badan nicmatullahi aljazaa'iri ninka la yidhaha imaamka mujadidka ay u arkaan kitaabkiisa uu ku qoray alanwaaru nnucmaaniya oo wuxuu leeyahy culimadeenna waa isku khilaafeen ululcasmiga iyo yaa fadli badan a'imada waa la isku khilaafay waxaa raajix uu leeyahay in a'immadeennu fadli badan yihiin shaydaannimadaasaa marka diin u ah khumeyni isaga laftiisa alxukuuma alislaamiya wuxuu ku dhigay ina lia'immatinaa a'immadeennu waxay leeyihiin maqaaman meel darajo laa yabluguhu nabiyun mursalu walaa malakun muqarab malag la dhoweeyey ilaahay loo soo dhoweeyeyna uunan gaaraynin nebi lasoo dirayna derajo uusan gaaraynin marka muxuu noqonayaa ibliis ou noqonaa wax kale maaha khumeyni ibliis buu ahaa ayb ibliisnimaduna de waxaa weeyaan isagu intuu uu joogay bouba maka iyo madiine iyo wax xurmaa umaunan arkaynin in la tirtiro dhulka yacni korkiisa laga tirtirana waaye waana saan rabnou dhihi jiray dadkuna waxay usoo inay usoo dukadaan karbala karbala waa meesha xuseen radia allahu canhu uu ku duugan yahay marka waxaasoo dhan marka waa uun ibliisnimo ayib marka iyagaas baa marka hadda waxaan aayadahan aayadahan iyaga ayay marka qoorta ugu jiraan oo marka yacni gaalnimadoodu ay caddaynayaan sida hadda aayadda imaan doonto in aladiina yarmuuna almuxsanaati almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat ilaa aakhiri alaaya walowlaa haddii lala-yahay ayb walyacfuu ha cafiyeen ayuu alla yidhi walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydnan jeclaanaynin an yakfira allaahu alla inuu dhaafo lakum idinka uu idiin dhaafo sidaa miyaydnan jeclaanaynin marka abubakar wuxuu yihi waa jecelnahay yani yaa rabbanaa wallaahu alla gafuurun mid dhaafid badan dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan aayaddan marka culimada waxay yidhahdeen waa arja aayatin fi lqur'aan qur-aanka dhexdiisa aayadda ugu rajada badan maxaa yeelay qofkan isagoo mistax isagoo dembi galayba haddana tilmaantan laga laga bixiyey haddana marka allah wuxuu leeyahy walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum cafiska iyo safxiga iyo dembi dhaaf alleh ayaa lagu gaarayaa wallaahu alla gafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan dembi dhaafid badan oo raxiimun naxariis badan ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi اddunya wاlaakhira walahm cadaabun cadiim ina aladiina kuwa yarmuuna qadfaayaan oo ganayaan almuxsanaati haweenka dhowrsan alghaafilaati ee hilmaansan faaxishada iyo zinadaba iskaba ilowsan almu'minaati ee mu'minaadka ah kuwa qadfayo lucinuu waa la lacnaday fi dunyaa addunyada dhexdeedaa lagu lacnaday waal aakhirati iyo aakhirada dhexdeedaa lagu lacnaday oo naxariista alle looga fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun aada u weynin badan mufasiriinta waxay yidhaahdeen qaarkood aayaddan waxay khaas ku tahay cabdullaahi bnu ubay qaar baa yiri oo qadafkii oo caa-isho qadfay qaar kale sida saciid bnu jubayr isaga wuxuu yidhi hadihi alaayatu khaasatun fi man yaqdifu caa-isha aayaddan waxay gaar ku tahay qof kasta oo caa-isho qadfo adduun iyo aakhiraba waa la lacnaday daxaak ibnu musaaxim iyo kalbi iyagu waxay leeyihiin hadihi alaayatu fi caa-ishata wa aswaaji rasuuli llahi sala ll ly slam aayaddan waxay ku degtay kusoo ay ka warramaysaa qofkii caa-isho qadfay qadfo iyo xaasaska nebiga qofka qadfo ayb ayay gaar u tahay duuna saa'iri lmu'minaat mu'minaadka intooda kale maya maxaa loo kala saarayaa mu'minaadka horaan usoo marnay suuradda awalkeeda waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu barbacati shuhadaءa fajliduuhm hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahm shahaadaة abada waulaa'ika hm اlfaasiquun maxaa lagu xijiyey ila aladiina taabuu min bacdi dalika kuwaas marka aayadda towbada iyo lagaga hadlay waxay ku saabsan tahay dadka qof qofka haweeney mu'minada ama nin mu'mina qadfo wuxuusan ahayn inta ku sheego zino sidaa ku qadfo kaas isaga waxaa weeyaan arrinkiisu hadda waxaa weeyaan lama mid ah xaasaskii nebiga sal ll ly slam oo markaa waxay leeyihiin aayaddaa hore mu haweenka mu'minaadka ee aan ahayn xaasaska nebiga ayay ku saabsan tahay aayaddanna waxay ku saabsan tahay aswaajta aswaaju rasuulillahi sal ll ly slam farqiga u dhexeeyana waxay tahay aayaddaani gaalnimada qofka xaasaska nebiga qadfaa inuu gaal yahay ayay aayaddan u caddaynaysaa wejhu dalaalaha see waayo marka say ku caddaynaysaa lucinuu fi dunyaa waalaakhira waa la lacnaday adduun iyo aakhiro qof mu'min ah oo iimaan ku jiro aakhiro ilaahay naxariistiisa lagama dheereynayo kulligeed xataa haddii uu naarta gala waa laga soo saaraa soo maaha marka laga soo saara naxariis ilaahay buu helay helay soo maaha marka lucinuu fi dunyaa waalaakhira waa gaalo unbay wasfi u noqon kartaa arrintaas oo qof mu'mina aakhira malcuun ma noqonayo naxariista ilaahay kama qadaayo qof mu'min ah saa darteed marka aayaddani waxay waaa waay waxay ka hadlaysaa ama ay tilmaamaysaa qoom iyagu gaalnimo ku dhacay mas'alada towbada ku tacalluqdo waa anface qofka mato hadduu towbad keena ma anfacaysaa dabcan waa anface oo qofku hadduu ilaahay u towbad keeno dembi aan laga towbad keeni karin ma jiro oo dembigaa waa anfacaya hadduu ku dhinto laakiin isagoo xaasaska nebiga lacnadayo qadfayo oo zino ku sheegayo haddii sidaa uu ku dhinto ruuxaasi gaalnimo ku dhintay aayadda sida ay tilmaamayso ee laba imaamba way u daliishadeen ibnu taymiya fi saarib ilmasluul markuu ka hadlayo qofka nebiga caayo inuu diinta ka baxayo aayaddan u daliishaday leanna maxaa gaalnimada loo yidhi qofkan xaasaska nebiga ninkii zina ku sheega nebigana waa qadfay soo maaha nebigana meel buu uga dhacay leanna qof zaaniyadu haystaa waayo macnaheeda nacam oo guriga u joogto oo gogashiisiiba wax ka sheegay ilaahan ka magan galnay waxaas marka maadaama ay sidaas ay imaanayso oo nebiga iidaagiisii meeshan uu ku jiro ee qofkii nebiga isaga cay ula qasdaa xaggeeba jooga meel dheer xaggee joogaa isaga xaaskiisii hadduu caayo nebigii caayey ou zina ku qadfay xaaskiibuu nebigii ayuu ayuu caayey hadduu nebigu toos u duro ama uu u caayo iyaduna waa la mid subki isagana taqiyudiin asubki alimaam taqiyudiin asubki isagana sayf lmasluulka kitaabkiisa aayaddan aayadaha uu daliishaday bay ka mid tahay arrintaa inay kufri tahay nebiga caydiisa markuu ka warramaya aayaddan marka siday iyaga u daliishadeenna waxay tahay xaasaskii nebiga haddii wax laga sheego waa nebigii wax laga sheegay weliba wax cirdi ku saabsan marka laga sheego da arrintaana marka waxaa weeyaan qofku ma ka towbad keeni kara maaha macnaheeda uu ka towbad keeni karaa haddii uu ka towbad keeno xataa laakiin fuqahadu haddana waxay isku hayaan ma la yska dhaafayaa mase waa la dilaha nacam in badan fuqahada ibnu taymiyana uu taxqiijiyey si kastoy ahaato waqtigan haddii qof xaasaskii nebiga zino ku tuuro ama nebiga uu caayo xataa hadduu towbad keeno towbadu waa anfacaysaa laakiin dilka lagama dhaafayo nacam leanna nebigii ka cafin lahaa ma joogo waagii isagu ou noolaa cidduu doono isaga ka cafin karay xaqiisa laakiin hadda ninkii imaam ahoo mas-uul ahoo joogo waa inuu nebiga cirdigiisa ilaaliyo ugana aaro dadka sidaas yeelo nacam ayb marka arrin aada khatar u abaa marka yaa meeshaas marka ay yaa ku jirto nacam ayb oo hadda marka dad badan marka rasuulka siyaalo qaab daran bay u caayaanoo dadban weliba dad islaam u nisbe sheeganayo oo guurka nebigay ka warramayaan caaisho oo u guursaday waad ogsoontihiin marka kuwa yiri iyagana inay jiraan yacni gabar sagaal jir aan uma hawoodeen nebigana waa iga dooq fiicnaayo yiri waxaase marka adiga haddii saas lagugula hadlo maxaad u qaada lahayd nuqsaan iyo cay waay naqs tanaqus iyo cay waay isagay jirtaa qofkii hadda kooxnimo u daba ordaayo iyo qofkii kooxnimo u difaacayo ama kii qabiilnimo markaa u dhahayo waxaa saas ma aha iyo isagay jirtaa iimaanka waxay ila tahay qofka muuminka nabiyullaahi moxamed yaa kala weyn wax kasto adiga qabiilkaaga iyo kooxdaada waa inuu nabiyullaahi moxamed kaala weynaadaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb in marka guurkiisii loo dhigto oo loo dhacana waa khatar waana halis marka marka aayaddan macnahaas baa ku jira marka saasaana marka daxaaq iyo kalbi iyo aimo badan ay iyagu leeyihiin aayaddan waxay ku saabsan tahay xaasaskii nebiga sal l slam marka hadde misdax iyo xamna iyo xasaan waa sheegayoo sababta iyaga aynan u gaaloobin waxay tahay laba arrinba aayadahanna markaa maba soo deginba oo arrintu inay heerka ay taagan tahay aad uma muuqanaynin ma caddayn markaas nacam ta labaadna waxa ay tahay iyagu iidaa-u rasuul ma unan ka muuqanin ayb taa marka laakiin bacda aayaddan hadda markay aayadahanu soo degeyn ka gadaale xukunku halkaanu ku caddiya qofkaa waxa uu noqonayo marka allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa yarmuuna ganayaan oo qadfayaan almuxsanaati haweenka muxsanaadka ah kuwa qadfo alghaafilaati ee yacni halmaansan fawaaxishta iyo xumidaba aan qalbigoodaba uunan ku jirin almu'minaati ee ilaahay rume mu'minaadka ee alla rumaynayo lucinuu waa la lacnaday kuwaasi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu lacnaday waalaakhirati aakhirada dhexdeeda lagu lacnaday walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun aada u weynin badan ayaa kuwaas u sugnaaday oo ay leeyihiin adduunyadana ad xuduud baa lagu ciqaabayaa aakhirana naar aynan ka baxaynin hadday saa ku dhintaan oo inan towbadba keenin ayb walahum cadaabun baa usugnaaday cadaabka oo cadiimun weynin badan ayb yowma maalin ayaa cadaab ay leeyihiin oo la cadaabayaa oo cadaabkaa uu u sugnaaday tashhadu ay ku marqaati furayso calayhim iyaga korkooda alsinatuhum carabiyadooda wa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum lugahooda bimaa kaanuu bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan ay ugu marqaati furayaan bimaa kaanuu bisababi maa kii sababkii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay ay samaynayeen yowma-idin maalintaasi yuwafiihim waa u oofinayaa allahu allah u oofinayo diinahum abaalmarintoodii jazahoodii alxaqa ee dhabta ahaa ayuu alla subxaanahu watacaala u oofinayaa wayaclamuuna waxay ogaanayaan ana allaha alleh huwa isagu alxaqu inuu yahay allaha dhabta ah xaqana sugo almubiinu cad marka yowma tashhadu walahum cadaabunta unbay la socotaa ayb yowma maalin ayaa cadaab oo u sugnaanayaa oo la cadaabayaa tashhadu ay ku marqaati furayso calayhim iyaga korkooda alsinatuhum carabyadooda wa aydiihim iyo gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda culimada marka waxay yidhaahdaan wasfigan laftiisa tilmaantan dadka ay ku marqaati furayaan ee xubnahooda kuwa ay ku marqaati furayaan aakhiro waa wasfi ilaahay ounan u sheegin ilaa gaalada ma ahani alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun iyo waqaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shayin iyo waa gaalo unbaa ilaahay saa uga hadlay aayaddan lafteeda marka waxaa laga fahmaa qolada laga hadlaayo inay ku gaaloobayaan waxaas ay sameeyeen inay ku gaaloobeen culimada qaarna marka way ka qaateen yowma maalin buu cadaab u sugnaaday tashhadu ay ku marqaati furayso calayhim iyaga korkooda alsinatuhum carabyaalkooda wa aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda bimaa kii kaanuu ay ahaayeen dartii bay ugu marqaati furayaan yacmaluuna inay sameynayeen wixii ay markaa la imaanayeen oy sameynayeen darteed yowma-idin maalintaa aakhira yuwafiihim alla waa u oofinayaa waa u dhama yuwafiihim wou u oofinayaa allaahu allah u oofinayo diinahum ay jaza-ahum abaalmarkooda addiin bimacna aljaza waa lagu macneeyaayo maaliki yowmi ddiin yowm ddiin yowmu ljaza diinahum marka meeshan waa jaza-ahum abaalmarintooda wixii ay mudnaayeen oo abaalmarka u ahaa ee allah subxaanahu watacaala ay xaggiisa ka mutaysteen yaa alla alla uu u oofinaya una dhammaystiraya yowma-idin maalintaasi yuwafiihim alla waa u oofinayaa yuwafiihim waxa uu u oofinayaa allahu alleh diinahum abaalmarintoodiibuu u oofinayaa alxaqa abaalmarintiiday alxaqa dhabta ahayd abaalmarintii dhabta ahayd ayuu alla markaa u dhammaystirayaa oo u oofinayaa ay jaza-ahum lwaajiba jazahoodii waajibka u ahaa ayb wayaclamuuna waxay ogaanayaan ana allaha alle huwa isagu alxaqu inuu yahay almubiinu cad ay yubayinu lahum wuxuu u caddaynayaa xaqiiqata maa kaana yaciduhum waxa uu u yaboohi jiray xaqiiqadiisa fi dunyaa adduunyada uu ugu yaboohi jiray cabdullaahi bnu cabaasna isaga wuxuu yidhi wadalika ana cabdallaahi bna ubay cabdullaahi bnu ubay wuxuu ahaa kaana yashuku fi ddiin is-abaalmarinta waa ka shakin jiray marka ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamahu marka wuxuu ogaanayaa cabdullaahi bnu ubay ana allaha huwa alxaqu lmubiin ilaahay inuu yahay midka xaqa ah oo cibaadadiisu ay xaq tahay jiritaankiisu dhab tahay abaalmarinta uu ballan qaadayna ballantiisuna ay xaq tahay maalinkaa buu ogaanayaa alkhabiihaatu lilkhabiihiina walkhabiihuuna lilkhabiihaati walayibaatu lilayibiina walayibuuna lilayibaat alkhabiihaatu naagaha xunxun lilkhabiihiina nimanka xunxun ay usugnaadeen waalkhabiihuuna nimanka xunxunna lilkhabiihaati haweenka xunxun ayay usugnaadeen oo waa isleeyihiin wa waalayibaatu haweenka waan wanaagsanna lilayibiina nimanka waan wanaagsan ayay usugnaadeen waalayibuuna nimanka waan wanaagsanna lilayibaati haweenka waan wanaagsan bay usugnaadeen ulaa-ika kuwaada mubara-uuna kuwa laga fogeynayo waaye mimaa kii xaggii yaquuluuna ay dhahayaan waxa ay dhahayaan waa kuwa laga fogeynayo laga beri yeelayo lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun wanaagsan oo janna usugnaatay alkhabiihaatu lilkhabiihiin macaani badan baa lagu fasiraa aktaru lmufasiriin iyagu waxay yidhaahdaan alkhabiihaatu min alqowli waxyaabaha xunxun oo hadalka ah iyo walkalaami iyo hadalka xun yaa iskale lilkhabiihiina min annaas nima dadka xunxun hadal xun nin qof xunaa iskale marka lilkhabiihiin inkastoo hadda mudakar tahay laakiin litaqliib ayaa marka loo keeno macnuhu wuxuu noqonayaa war xun wuxuu u qalmaa nin xun iyo naag xun hadal wanaagsanna wuxuu u qalmaa kalimaadka wan wanaagsanna waxay laa-iq u yihiin nimanka wan wanaagsan iyo naagaha wan wanaagsan akharu lmufasiriin iyaga sidaabay ku fasireen qaarkoodna waxay yidhaahdeen alkhabiihaatu min annisaa-i baa loo jeedaa haweenka xunxun lilkhabiihiina nimanka xunxun bay usugnaadeen sida allaba u yidhi aلzaniي laa yankixu إla zaniyaة aw mushrika wazaniyatu laa yankixuha ilaa zanin aw mushrik waxurima dalika calى اlmuؤminiin aayaddanna marka waxaa usoo deliishaday nin alubeytka ka mid ahayo alxasan bn اlxasan bn اlxasan bn cali bn abi طaalib ayaa isagoo meel joogo oo markaa yani meel haye markaa madax ka ah ayaa nin wuxuu qadfay caaisha ayuu qadfay wixii alla ka beriyeelay buu ku sheegay markaabuu wuxuu yidhi waa lasoo qabtay xasan baa loo keenay ninkaa xasan bin cali uu awowga u yahay ayaa loo keenay markaasuu wuxuu yidhi ninkaani kurka ka gooya hala dilo dil buu mudan yahay buu yidhi markaasaa la yidhi yaa ayuha alamiir inahu min shiicatika ninkan dadka adig ku taageersan oo adiga ku jecelo yacni aada kuu jecel buu ka mid yahay shiicadaada uu ka mid yahay maa iska dhaaftid markaasuu wuxuu yidhi kani aniga shiicadeyda maaha shiica macnaha waxaa laga wadaa waa koox macnaheeda kooxdeyda maahan uu yidhi ninkaani maxaa yeeley ninkaani awowgay ayuu aflagaadeyna buu yii awowgay buu aflagaadeeyey sababtoo hadduu caa-isho aflagaadeeyey alla wuxuu leeyahay alkhabiihaatu lilkhabiihiina nacam naag xun ninkeeda waa xun yahay un sow maaha nacam marka wuxuu yidhi ninkani markaa waa in la xadaa waa in markaa wuxuu yihi la dilaa wuxuuna tilmaamay marka inuu dil mudan yahay ayb marka wuxuu leeyahay ani shiicadeyda de kooxdeydu waxuu igu taraya male kani mar hadduuba nebigii sala allahu alayh waali wasalama uu sidaa leeyahay de ayadduna macnahaas uu ka fahmay waa tusaysaa laa shaka alkhabiihaatu hadallada xunxun ama haweenka xunxun lilkhabiihiina bay usugnaadeen nimanka xunxun ama dadka xunxun waalkhabiihuuna nimanka xunxunna lilkhabiihaati bay usugnaadeen ama hadallo xunxun bay leeyihiin waalayibaatu hadallada wan wanaagsanna lilayibiina kuwa wan wanaagsan bay usugnaadeen waalayibuuna nimanka wan wanaagsanna lilayibaati baa usugnaatay hadallo fiicfiican in lagu sifeeyo ayb ulaa-ika kuwaada mubara-uuna waa kuwa laga beri yeelaayo mimaa kii xaggii yaquuluuna ay dhahayaan waxaana ay sheegayaan ifkiga kuwaa dadkaa wan wanaagsan waa laga beri yeelay lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun wanaagsan waa jannadii marka mar haddii caaisha alla ka beri yeelay caaisho marka dadkaa wan wanaagsan bay ku jirtaa oo watayibaatu liayibiin iyay ku jirtaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha suuraddan hadda cifadii iyo waxyaabo badan bay ka warrantay ayaan dhahnay awalka suuradda aan kusoo sheegnay aqraabda suuraddan markaa laga leeyahay oo laga raba in laga fahmo marka bani aadamka ilaahay wuxuu ku karaameeyey guryo ayuu siiyey nicmo uga dhigay guryuhu waa nicmo guryuhu waa nicmo maadaama ay guryuhu nicmo ay yihiin oo dadkiina ay ku qarsoon yihiin oy ku asturan yihiin ayaa haddana in guryahoodii ay ku asturnaayeen dalaq in loo soo yidhaahdo oo iyagii markaa cawradoodii iyo waxa aynan in bannaanka ay soo dhigtaan aynan rabin in dalaq loogu soo yidhaahdo ayaa marka alla uu reebayaa aadaabtana waana barayaa guryaha loo soo galo iyo waxyaabahaas maadaama de guryihii ay haweenkii haween ku jiraan oo rag ay ku jiraan oo dad isqaba ay ku jiraan oo dad isdhalay ay ku jiraan oo waxyaabihii marka in laga arko la diidayo iyo siyaalka loo maareynayo guryihii ayaa aayadanu ay ka warramaysaa marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu hagelinina buyuutan guryo hagelinina guryaha oo gayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa intii tasta'nisuu aada iska ogaal yacni aada dalabtaan ay xataa tas xataa tasta'nisuu ilaa aada idin dalbataan amase xataa tasta'nisuu xataa tastaclimuu ilaa aada is-ogeysiisaan ilaa aada is-ogeysiisaan wa tusallimuu aada salaantaan calaa ahlihaa dadkeedana guryaha dadkooda ahalka u ah korkooda aada salaantaan dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan lacalakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan fain lam tajiduu haddaydnan helin fiiha fi lbuyuuti guryaha dhexdooda axaddan axad haddaydnan ka helin falaa tadkhuluu ha gelinina haa guryihii ha gelinina xataa intii yu-dana lakum la idin idmayo ilaa la idinkaga idmayo ha gelinina wain qiila lakum haddii la idiin dhaho irjicuu laabta farjicuu noqda oo laabta huwa laabashada aada laabanaysaan ayaa adkaa dahirnaan badan oo wanaag badan lakum idinka idiin wanaag badan wallaahu alleh caliimun mid ogaal badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aada falaysaan oo aada samaynaysaan laysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo inaad gashaan guryaha oo gayra maskuunatin kuwa la degan yahay aan ahayn kuwa dad is ay degan yihiin oo rigli u degan yihiin aan ahayn guryaha oo fiihaa dhexdeeda uu idinkugu sugan yahay fiihaa dhexdeeda mataacun intifaac lakum idinka ay idinkugu sugan tahay oo aada ku intifaacsanaysaan wallaahu alle yaclamu waa og yahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa tagtumuuna aada qarinaysaan aayadahanna marka aadaabu listi-daan yay ka waramayaan marka ugu horeysa kelimaadka aayadda ku jira xataa tasta'nisuudaas ayaa macaanideeda yacni culimada luqada iyo kuwa tafsiirkaba ay macaanideedu markaa aada ugu dheeraadaan una sharxaan macnaha ugu muhiimsanna waxa ay tahay al-isti'naas waa didul istixaash isti'naas iyo istixaash waa iska soo horjeedaan isti'naas marka waa wehelsi istixaashna marka inaadan wehelba haysan haysaninoo shaygaas markaas yacni aadan yacni unsi iyo wehel iyo marka markaa aanay aadan ku haysanin marka sidaana waxaa loo leeyahay xataa tasta'nisuu marka hore inta aadan guriga laguu idmin ood guriga gargaraacdo assalaamu calaykum ma soo geli karaa inta aada leedahay qof markaa musta'nis a ma tihid mustawxish baa tahay leanna ma ogid ma lagu dhihi doonaa noo kaalay na wehesho miyaa lagu dhihi doonaa mase orod iska tagaa lagu dhihi doonaa ma ogid xaalatu istixaash baa ku jirta haddaad adiga marka aada bannaanka taagantahay maadaama aada istixaash ku jirto maxaad samaynay isti'naas baad dalbane marka dalabu l unsi isti'naaskuna waxay tahay dalabu dalabu lunsi war ma iweheshanaysaan waay may rabtaan inaan idiin soo galo oo aada markaa iweheshataan oon isweheshanno macnahaas baa marka meeshaas ku jira marka istinaasku waa did listixaash sidaasaana markaa culimada luqada ay isu waafajiyeen leanna ashyaada addaaddeeda waa lagu fahmi karaa ibnu cabaas isaga wuxuu yihi xataa tasta'dinuu xataa tasta'nisuu bimacnaa xataa tasta'dinuu ilaa aad ka idin dalbataan macna ahaanna waa sax oo sidaa unbuu ku imaanayaa ayb qaar baa waxay yidhaahdeen ibnu cabaas bay waxay ka wariyeen xataa tasta'nisuu kaatibkaas si qaldan u qoraya xataa tasta'dinuu bay ahayd ee qofkii qorayaa siin qoray oo xataa tasta'nisuu qoray hadalkaas marka hadal aada baatil u ah waaye qur-aankana kuma jira xaraf qaldan ma leh ibnu cabaasna kama sugnaanin mana dhihin saaxibu albaxri lmuxiid abu xayaan iyo mufasiriin badanna meeshaas sidaas bay yidhaahdaano way hadalkaabaa marka ku jiro ee xataa tasta'dinuu min baabi tafsiiru u sheegay ibnu cabaas ayb cumarna isti'naaskuna hadda waa isti'daan dalab in uu yahay luqa carab ay taqaanay waaye oo xadiidka waxaa ku jiray asta'nisu yaa rasuul allah rasuul allah waa kaa idin dalbanaa inaan kula joogo waa kii cumar sidaa yidhi xadiidka ku jirtay waxaa kaloo la yidhi qiila min alistinaasi baa laga wadaa aladi huwa alisticlaam istinaas bimacnaa alisticlaamna waa la yidhi isticlaam marka waa maxay waad is ogeysiineysaa in lagu ogaadaad dalbaysaa wardadow i ogaada inaan idiin soo galaan rabaayey sidaasay ka dhigan tahay marka istiidaankii unbuu markaa taana uu ku imaanayaa alisticlaamu walistikshaaf marka laga macneeyo waa istifcaalu min min min anisa shaya ayb idaa absarahu daahiran makshuufan waxaa kaloo bannaan min alinsi inay ka timid oo markaa macnuhu uu yahay an yatacarafa hal hama insaanu xataa tasta'nisuu ilaa aada markaa yacni insi inuu meeshaa joogo aada dalabtaan war ma la joogaayey oo kale waayo marka aada isti'daanka samaynayso saddexdaas macnaa la tilmaamay ibnu jariir itabari isaga xataa tasta'nisuu wuxuu yidhi xataa tu'nisuu ahla albeyti min anfusikum bitanaxnuxi walisti'daan dadka guriga joogaad isdareensiineysaan idinka inaad albaabka joogtaan ood soo geli rabtaano ama waad isti'daan dalbanaysaan ama iyo sidaas oo kale ayaad dhahaysaan hana la ogaadoo kala wen adu macaanidaas oo dhan waa isku wada macno waayahay aayadda hadda marka waxay tilmaantay oo allah uu yidhi yaa ayuha oy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan guryo guryaha ow gayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu jeer aad idin dalbataan ilaa aad ka idin dalbataan ayb watusallimuu aada salaantaan calaa ahliha marka waxaa layska reebay in guryaha lasoo galo haddii gurigaaga ounan ahayn idin la-aantiis in lasoo galaa layska reebay nahyigu marka muxuu keenayaa taxriim nahyiga qariino ka dharla mujarad ka ah waa taxriim waa xaaraam guri aada lahayn dalaq inaa iska soo tiraaheen didu nahyi maxaa ah marka nahyiga waxa kasoo horjeeda maxay noqonayaan waa didkiisa in lagu amro waa maxa marka diduhu alisti'daan idan isti'daanku waa waajib inaa idin dalbataa waa waajib leanna haddaad ka tagto nahyi baa ku dhacaysaa waaya meeshaa marka waxaan ka ogaanay xukmu listi'daan isti'daanka xukunkiisu inuu yahay waajib taas waa mas'alo aayadda aan ka qaadanay waxaa kaloo aayadda aan ka qaadanaynaa hayra buyuutikumkaas waa wasfi mafhuum leh waa qeydun lahu mafhuumun xataa buyuutan guryaha oo hayra buyuutikum gurigaaga adiga isti'daan ugama baahnid marka kaaga isti'daan uga baahan maysido qofku oo soo geli karaa gurigiisa isaga wax istiidaan aan la ima istiidaanka marka guryaha aan gurigiisa ahayn baa uga ayaa lagaga rabaa sidaa ha haata laakiin gurigaaga hadday xaaskaagii keliya joogto ama ilma aada u yaryar joogaan haa laakiin ilmihii gabdhahaagiiyo waaweynaa joogo amase hooyadaabaaba ku nool ama walaashaabaa guriga kula degan maxaarimtaada way yihiin haddana laakiin inaad iska wax un iska soo hormarisoon ama gara gargaraacitaan ama tanaxnux iyo inaad soo socoto inaad isdareensiiso si yacni da cawradooda iyada iyaga laftooda de wax waxaa laga yaabaa indhahaagu inay ku dhacaan hooyada inaad ka aragta aadan jeclayn gabadhaada inaad ka aragta aadan jeclayn walaashaa inaad ka aragta aadan jeclayn baa dhici karo taa lafteeda marka sidaa xadiidna waa ku yimid waa sidaa marka inaad yeesho weyn dii laakiin gurigu xaaskaagii un ay iska tahay amase ilma aada u yaryarood dhashay on da sidaa marka wax indhahaaga inay kaga dhacaan iyo aadan ka aadan dhibsanaynin iyo ay jiraan gurigaagiina uu yahay waad iska soo geli kartaa ayib mas'alada labaad waxay tahay xikmatul isti'daan maxay tahay guryaha yaan dalaq la dhihin ilaa isti'daan la weydiisto waa maxaa loo dhahayaa sidaa xikmadu waxa ay tahay xadiidkii saxaynka min xadiidi sahl bni sacd asaacidiy ayaa tilmaamayo nabigu sal ll slam wuxuu yidhi inamaa jucila listi'daanu min ajli lbasar inamaa jucila listi'daanu min ajli lbasar isti'daanka waxaa loo jideeyey aragga dartiis yacni araggaaga inuusan wax xun ku dhicin marka haddii sidaa la yidhaahdo xukunkan marka waa mucallal weliba ciladaani waxaa la yidhaha cilada mansuusa ah cilla mansuusa isti'daanka waxaa loo waajibiyey min ajli lbasar waa cillo aada u xoog badan istinbaad kuma imaanine nasay ku timi mar hadday sidaa tahay iridda inaad inta istaagto soo gargaraacdo ma soo geli karaa dhahdo haddana aada markaa baqbaqa ka feeriso sax ma noqonay marka maya leanna araggaagii waaba tallaabayba nacam maxaad ka isti'daan dalbe marka assalaamu calaykum ma soo galaadaado eber waayo nacam meelna ma haysato sababtoo ah jaa waaba fiirisayba nacam waxaad isti'daanka u samaynaysaa wuxuu yahayba araggii inuusan waxba ku dhicin haddaad araggii kasoo hormarisay isti'daankii waa dhibaato wayna sameeyaan dadkeenu dadka waaweynaana markaas ayaa iyagoo sameynaya marka la arko ilmahana waa ku dayanaya nacam marka ilmihii yaryaraa maxaaba la tarbiyeeyaa dad waaweyn baa sidaas yeelaya nacam ayb nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu arkay nin baqbaq wax kasoo fiirinayo gurigiisa markaasuu nin u dirayo wuxuu qaa wuxuu la isagaa wuxuu la doondoontay ba hal marka shanlo bir ahayd ama yacni mudac markaa uu madaxa ku xoganayay ayuu ninkaa marka la raadsaday markaasuu wuxuu tilmaamay marka haddii qofku sidaasoo kale uu yeelo oo isha laga laga bajiyo oo ishaas marka ma yacni mudacaas uu uga mudo qofkaasi inuunan wax lagu lahayn ama uunan dambaa qalad ka gelin oo arrintaa iyadaa marka ay u bannaan tahayba qofka haddii marka qof sidaa yeelo baqbaqaa iyo fiirin haddii isha wax looga dhufto ninkaasi wax loo haystaa male ishaa diyadeedana lagama rabo leanna shay sharcigu uu hadar ka dhigay waayo sharcigu hadduu hadar ka dhigayna cid wax kasoo qaadi kartaa male marka waa in aad la ysaga ilaaliyo tan saddexaad waxa ay tahay isti'daanku sifadiisa qaabkee loo idin dalbanayaa aayaddu hadda waxay soo hormarisay isti'daanka salaantay dambaysiisay laakiin waawda ayaan tartiib faa'iideyneynin oo waawdu waa limutlaqi ljamci waa un labadaa ha laysla helo unbaa laga wadaa maahane ha kala horeeyaan sidan ha u kala horeeyaan ma aha labadooda marka kee soo horeeyo salaantaa horeyso isti'daankaa dambeeyo oo qofku sidee dhahayaa assalaamu calaykum ma soo galaa ayuu leeyahay oo xadiidkii abu daawuud wuxuu ahaa ana rajulan ista'dana cala nabiy sal ll slama nin baa nebiga ka isti'daan dalbaday wa huwa fi lbeyt nebigana uu guriga ku jiro faqaala aaliju ma soo galaa buu yidhi faqaala rasuulu llahi sal l slama likhaadimihi nebiga nin u adeegi jiraybu wuxuu ku yidhi ukhruj ilayhi u bax facallimhu listi'daana isti'daanka soo bar qul lahu waxaa ku tiraahdaa assalaamu calaykum qul waxaa tiraa ha yidhaahda isagu assalaamu calaykum aadkhulu salaanta ha bilaabo kadib isti'daanka ha weydiisto ninkii waa maqlay marka warkii nebiga uu ka maqlay bannaanka fasamicahu rajulu faqaala intuusan kii kaleba u imaanin assalaamu calaykum aadkhulu ayuu yidhi markaasuu nebiga u idmay waa soo galay meeshaa marka sunnada nebiga waxay caddaysay salaanta in la hormarinayo ou dambeynayo isti'daanka ayb nin baa tirmidina wuxuu wariyay ana rajulan dakala nin baa soo galay walam yusallim ma salaamin markaasuu nabigu sal l slam ku yidhi assalaamu calaykum aadkhulu dheh laabee waxaa tira assalaamu calaykum aadkhulu markaa salaantii iyo isti'daanka salaantaa soo horeyso isti'daankaa dambeeyo aadkhuludan inuu af carabi ku yiraahdo qasab maaha oo waxaa bannaan inuu qofka wixii markaa laysku fahmi karo waa isticmaali karaa abu hurayra ayaa hooyadii isagoo ka istiidaan dalbayo ayaa waxaa khadiib uu warinayaa bukhaari laftiisa oo umalaynaya fi ladab lmufrad inuu kusoo saaray abu hurayra hooyadii ka istiidaan dalbaday markaasu wuxuu yihi andaraayim assalaamu calaykum andaraayim ayuu yii markaasa iyaduna waxay tiri andaruun marka andaraayim iyo andaruun marka waa waxa weeyaan ma soo galaa iyo soo gal way marka adkhuludan erey lagu cibaadaysanayo iyada maaha erey iyada maqsuud cibaadadeed tahay maaha oo inkastoo luqada carabigu ay fiican tahay haddana dadku haddaysanba aqoonin de maxaa markaasi qofku marka ma soo galaa ayuu dhihi karaa hadduu assalaamu calaykum intuu yidhaahdo ee hadhow markaas uu yidhaahdo dadku ay ufahmayaan hoodi hoodida ma soo galaa ay ufahmayaan wax dhiba ku jira male naam laakiin waa in assalaamu calaykum laga hormariyo oo salaamtii inta laysku salaamo ma soo galaa iyo hoodi hoodi iyo waxay ahaataba de hoodi hoodi annagu afkeenna maahan laakiin un maga ma garanayaan wax laga wado allahu aclam naam ayib waxay ahaataba marka dadku waxay un isku fahmi karaan unbaa muhim aho ee qofku ma soo galaada uu ku fahmi karo bis unbaa la rabaa naam ayib haddii lagu yiraahdo qofka mararka qaar markuu istiidaan dalbado waxaa la dhahayaa man waa iyo waa kuma ayaa lagu dhahayaa haddii waa aya ama waa kuma lagu yiraahdo qofku muxuu dhahayaana waa inuu magaciisa sheego hebel hebel waaye hebelka haddaan la fahmaynin maxamed iyo cali iyo haddaad tiraa de maxamed kee caligee iyo loo baahanayo haddii danaanays lagu yaqaano waa ku daraysaa haddii aada doonto magaca aabbaha baad sheegaysaa ee haddii si kale aan lagu aqoonin ilaa title adiga aada leedahay lagu yaqaano kalena qofku wuu sheegi karaa naam qaadigii hebel ahay waayo alqaadi fulan sheekh fulan yacni ninkii engineer hebel fulan saa waa la dhihi karaa naam wax un adiga lagu garan karo unbaa la rabaa bis waxaa la diidayaa qofku inuu yidhaahdo ana ana lama ogola naam rasuulka sala allahu alayh waali wasalama xadiidka jaabir baa wuxuu leeyahay gurigan soo gargaraacay albaabkan nebiga u gargaraacay markaasuu igu yidhi man qultu ana ayaan ihi markaasuu qaala wuxuu yihi ana ana nebigu warkiisiibuu ku celi ana ana kaanahu karihaha waa inuu waa nacay nebigu waa dhibsaday marka waa inaa fulaan aad tira sababtoo ah ana ana qof kasta waa ana nacam ayb shucba saasoo kale nin ugu soo gargaraacay man markuu yidhi buu yidhi yacni ana wuxuu yihi ana aniga istiidaan ima weydiisanin yaa istiidaanka i weydiistay macnaha qofki istiidaanka i weydiistay magaciisa ha ii sheego marka anaadaas iyadu marka lama rabo qofku hadduu yidhaha ana haddana magaciisa uu ku daro dhib male umuhani waatay tiri ana umuhani haddaad magacaaga ku daraysid dhib ma laha albaabka gargaraacidiisa see loo gargaraacayaa meesha uu ka furmaayo inaad isku aadisid maaha leanna waxaa dhici karto dad aan de ilmo yar iyo wax lamid oo kale inay markiiba si booba ku furaan albaabka adiga ishaadii wax ku dhacaan dhinaca uu kasoo laabmayo ayaad ka istaagaysaa ayar baadna u gargaraacaysaa naam oo anas wuxuu leeyahay kunnaa ee kaanuu yaqracuuna baaba nabiy sal ll ly slam biladaafiir nebiga iridiisa ciddidooday ku garaaci jireen kub kubbaysiin jireen albaabkii xoog in loo garaaco maaha oo dadkii iscaaj la geliyo o dad baa jiran qof baa laga yaaba inuu hurdayo ku naxo ma la raba sidaas naam ayb dadka qaar baabuurta iyo markay qof u rabaan inay u yeeraan iyo kale waxaa laga waa ku taagsanaya hoonka naam dadkanna waxaad moodaa hoonku inay waaliba ku qabaan dadkeenna baabuurtaba waxaad moodaa in la yihi hoonka ugu roonaada naam hoon weyn in badan buu soo saarayaa xaafadoo dhan buu u kicina marka naam dadaa jiran waxyaabaha innaga waxaad moodaa waxaa naga baaba-san dadka say isula dhaqmayaan waxyaabaha marka dad isla dhaqanka ku tacalluqo waa wax xoogaa ilbaxnimo iyo magaalo iyo wax awel wax ku tacalluqo hadda magaaladii iyo baadiyihii baa isku mid noqday malaha dadkii baadiyaha ka yaa ka tanbatay dadkii kale markaasa iyagiibaa marka waxay noqdeen dad saa-id ah nacam oo dadkii kale marka intay ka bateen bay iyaga dabcigoodii ku qasbeen markaas adan waxba kala garanaynin mid candhuufta iska tuuraayo iyo mid diifka markuu iska tuurayo iyo masjidka laftiisa qofka marka uu sujuudayo dadka u fiirsada qaar baa ciidow rabaa inuu iska rogo xagga iyo xaggow ciiddii u rogayaa war waxa adiga aada rogaysid ninka labada dhinac kaa jira muusan adigoo kale ahaynna nacam maxaa maxaan u fahmi la-an ahayna nacam ayb albaabka hortiisa xaaka waxaa la dhigaya waad yaabeen iri dariishadaha kore kuwaa kasoo tuura xaakada nacam ee dadkii diinta haddaysan dadka ilbax ka dhigin ee ilbaxnimada dadka xaggeen dhahnaa u doonta marka dadkan qarbiyiinta ilbaxnimo u doonta maan dhahaynaa nacam ee qur-aankii iyo sunnadii baa sidaas noo sidan noo tilmaamaya ilbaxnimadu ku jirtee iyaga in laga akriyo laga raacaa fiican nacam ayb oo dadka dadkeena masjidka soo galaa inaan isku iyaga naga lafteenna aan isku bilowno ayb oo dabaqnaana laga rabaa waxyaabahan marka anaadaasna isagu ma dhahaayo xadiidku waxaa kaluu leeyahay saddex jeer hadduu isti'daankaad qofka weydiisto haddaad saddex jeer gargaraacdo iska laabo naam maanta dhan ha iska wadin naam oo xadiidkii wuxuu ahaa nabiga sal ll ly slama uu tilmaamay xadiid abi muusa ida sta'dana axadukum halaatan falam yu'dan lahu falyarjic midkiin hadduu saddex jeer isti'daan dalbo een loo idmin ha iska laabto leanna waxaa laga yaabaa dadkaani adiga inay kaa mashquulsan yihiin haddii marka saddex jeer intaad gargaraacday aan lagu idmin qariino adiga ku fahamsiinaysa waa inaan lagaa rabin meeshaas na marka iskaga tagnaa ee qofka laftiisu marka uu yacni taleefanadan iyo hadda waxyaabahan dadku ay dirayaan oo kale lafteeda ee qofku hadduu qof telefoon usoo diro kale waa ayo haddii qofka uu yiraahdo qofka soo diray waxaa laga rabaa inuu isaga is-sheego leanna isagiibaa wuxuu noqonayaa bimansilati qof istiidaan dalbanayo ma kula sheekaysta ama kula hadla ama waxaasan kaa raba waxaa iska badan qofku waa soo dirayaa adigiibuu kuleeyaa waaye ee adigii baaba soo dirtay adaa lagaa rabaa inaad tiraa hebel hebel aan ahay saasaan u socdaa dantaadeen dantii inaad sheegata nacam ayib istiidaankuna marka saddexdaas jeer ayuu marka uu noqonayaa xadiid abi muusa iyo axaadiid badanna marka way tilmaamayaan istiidaanka waxyaaba ku tacalluqaad jiro culimadu ay ku dhex sheegaan waxyaabahaas waxaa ka mid a iyaga ilmaha sida ay waalidkood uga isti'daan dalbanayaan suuradda aakhirkeedaan ugu tegaynaa hadda ma raba inaan galo haddii qofku uu soo galo haddii qofka loo idmo ee uu soo galo waxaa bannaan in loo istaago oo qof qofkan guriga joogo inuu inta u istaago qofkan marxabaysiiyo waa bannaan tahay oo nebiga iyo faatima saasay is yeeli jireen midkoodba midka kale waa yeeli jiray qofka weliba markuu safar iyo kasoo galo oo kale way bannaan tahay qof ahlu fadliya haddii uu yahayna ama adiga ixtiraam iyo kugu lehna waa bannaan tahayo culimada marka xadiidkan qumuu ilaa sayidikum iyo ayay u deliishadaan culimo badan baana u deliishado a'imadii xadiidka ah masaladaana dee culimada khilaaf baa ku jiro oo imaamu nawowi waa ka kitaabka ka qoray atarkhiis kitaab la yidhaha buu ka qoray ibnulxaaj isagana siyaalo kale uga hadlay oo istiidaanku isagu qiyaamku isagu waa diiday aduu meeshaana marka waa ku dhex sheegaan musaafaxada waa ku sheegaan oo salaantii mar haddii laysa salaamo assalaamu calaykum la yidhaha gacanta in la isgeliyaa fiican oo gacantaa la isgelinaya waxay noqonaysaa dembi dhaaf laakiin dadka gacanta isgelinayo nin iyo naag ajnebi kale ah ma aha haddii guryuhu dad naaga naag ajnebi dabcan iyo ay jiraanoo iska xijaabanoo de adiga ku idin guriga lagu lagu idmay ninkeedii iyo ama mara maxaarimteedii ay joogaan markaa inaad marka iyada salaantaa ma aha ninka unbaad salaamaysaa waxaa kaloo iyadana ku jira meesha qofku inuunan guryaha laga maqan yahay soo gelgelin guri ninka iska lahaa ka maqan yahay ama xilliyo uu ka maqan yahay iyo maxaarin aynan joogin iyo inaad iska soo galgashaa sax maaha soomaalidu marka soo galgalkaas waa ku bad waa ku badan yahay inkastoo waqtiyadii hore uu aada u badnaa jiray dadku jahli hayay iyo darteed haddana ma fiicna oo adiga laftaada saaxadaada beri ma noqonayso berri haddii wax lagaa sheego ama lagu caayo meeshaa shakiba waa yaallaa ninkan gurigaas waa gelgeli jiray baa laleeyahay nacam marka guryaha haweenka laga maqan yahay in la galgalaa ma aha haweenta ninkeeda markuu joogo guriga gal haddaad doonto laakiin haddii kale maya nebiga sal ll ly slam wuxuu yihi iyaakum wadukhuula cala annisaa war iska ilaaliya haweenka inaad u galgashaan markaasaan yidhi ara-ayta alxamwa yaa rasuula allah dumaashiga ka waran yani naagta ninkeeda qaraabadiisa m mau geli karaan markaasuu wuxuu yihi alxamu lmowt waa dhimasho geeri sababta waxay tahay dhibka meeshaa ka dhasho way darnaanayna haddii dumaashigii intuu soo galgalo walaalkii ka shakiya ka waran marka naagtiibuu ninkan ou is yiraahdo wax galaan waa qaraabo goysnimay noqonay markaa way daran tahay marka qofka inuu iska ilaaliyo yaa laga rabaa waxyaabahaas marka istiidaanka waxyaabaha hadda ugu muhiimsan weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan guryaha gelinina guryaha oo gayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa intii tasta'nisuu aad ka idin dalbataan ama xataa intii tasta'nisuu aada iska ogeysiisaan dadka guriga joogo inaad meesha taagantihiin ood idin weydiisanaysaan wa tusallimuu aada salaantaan calaa ahlihaa dadkeeda aada salaantaan markaa daali haddiida dadka gaalo ay yihiin kuwa istiidaanka la weydiisanaya dabcan salaan lagu bilaabi maayo iyaga salaanta assalaamu calaykumta aan lagu bilaabi maayo ee wixii kale marka iyadu un salaan iska noqonayo kale haddii lagu bilaabaa dhib ma laha laakiin iyaga de salaantan islaamkaa in maxal uma aha dalikum watusallimuu aada salaamtaan aada salaamtaan calaa ahlihaa dadkeeda guryaha calaa ahli dalika albuyuuti dalikum kiinaasaa khayrun lakum idiin khayr badan lacalakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan fain lam tajiduu haddaydnan helin fiihaa guryaha dhexdooda axaddan qof haddaydnan ka helin falaa tadkhuluuhaa ha gelinina ay in lam tajiduu fi lbuyuuti axadan qof idiin idmaaba ma jiro see la yeelaa marka nacam falaa tadkhuluuhaa ha gelinina xataa yu-dana lakum ilaa la idinkaga idmo guriga waad gargaraacdeen cid shan ka shanqaraysaa male ha gelin iskaga tagnaa waxaan ka tegay oo kale isti'daanka qofka bixinayo isti'daanka markaad weydiisato idinka yaa bixinayo laba mas'ala aan ka tegay idinka waxaa bixinaya dabcan dadka waaweyn hadday dadka waaweyn ilmo yaryar soo diraan ka waran qof cunug toddoba jira lix jir oo kale iska mumayis oo hadli karo haddii ay uu yidhaah aabba soo gala uu ku yidhi hooyo soo galay ku tiri haddii sidaa uu yidhaahdo waa layska waa soo geli karaa nooc markaa istiidaan way noqonaysaa waxyaabaha noocaas oo kalea dabcan ilmaha waa layskaga dirsadaa sida badan sidaasay culimadu leeyihiin ayb taas iyada markaa waxaa kaloo iyadana istiidaanka waxaa kaloo ku jiro qof ayaad hala iisoo waca tiri ilma aada dhashaad dirtay markaasaa tiri hebel ii keen orad bax iisoo qabo hebel nin baad markaad ayaad dirsatay inuu kuu yimaado ninkaas marka aada dirsatay oo ha ii imaado aad tiri nin baa marka wuxuu yidhi hebel baa ku wacayo gurigiisau kaa sugayaaye hebel oo orad u tag qof weyn baa saa ku yidhi waana ninkaa guriga lahaa soo dirsaday marka istiidaan ma waa timid waad u timid istiidaan ma u baahan tahay waa maxalu khilaaf culimada qaar axaadiis waxay keenayaan marka laga fahmaayo inaan loo baahnayn markaas leanna ninkan waaba u diyaarsan yahay ninbuu u wacday waa qiyaasi karaa waqtiga u imaan karo ninkaasi gurigiisa markaa waa ugu talagalay ninkan inuu soo galo irsaalka ou diray baaba ayaa idin ah qaarna waxay leeyihin maya ee waa loo baahan yahay idin labaad xadiid abi hurayrayna keenayaan xadiidkii dheeraayo asxaabu sufa markii u yeer la yiri waa kii abu hurayre soo horkacay idin buu su-aalay masaladan xadiidku nas waa ku noqon kartaa meeshaana marka dee idinka waa lagu baaraa kutubta xadiidkana kitaabulisti-daan waaba kitaab dhan bukhaariga kitaabulisti-daan baa ku jiro tirmidiga abwaabulisti-daan abu daawuudka waa ku jira muslimka waa ku jiraa kutubta xadiidka aad bay u sheegaan aadaabta islaamigana ayuu ka mid yahay haddii marka qof aydnan ku arkin falaa tadkhuluuhaa ha gelinina xataa yuudana lakum ilaa la idiin idmo wain qiila lakum haddii la idiin yiraahdo irjicuu laabta farjicuu noqda ha dhihinina ninkan muxuu iigu diidayaa iyo cuqda ha u qaadinina awalba codsi macnihiisu waa maxay in lagaa yeelo ama lagu diido meeshaasna uga wada marka anaga fahamkeeda waa nagu dhib nacam qof baa wax ku weydiisanayo markaasaad leedahay maya waa ku xanaaqa marka maxaa wax u weydiisanaya haddaaba xanaaqaysid nacam dalab maxaa laga wadaa in la aqbalo iyo inaan la aqbalin maaha inaad ka xanaaqdid marka nacam walaalo waxaas may sii kartaa arrinkanaan kaa rabaa waa kuu yeelay iyo kuuma yeelin labadaba ceeb maaha dhibna maaha ayb haddii lagu yeelana qaado haddii kalena waa ka haddii marka noqo lagu yiraahdo farjicuu noqda huwa noqoshadaabaa askaa idiin dahirnaan badan oo idiin wanaagsan lakum idinka idiin fiican oo maxay idinkaga fiican tahay inaad guriga soo hujuuntaan leanna wax aan la idinkugu talagelin baa arkaysaan dhib baa idin idiin imaan karo dhaafa sidaa ha yeelinina wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan caliimun mid ku ogaal badan wa laysa calaykum junaaxun aayaddanna waxaa lagu tilmaamayaa meelaha dadku degaan waxaa jira meelo caam ah oo hadda dad gaaroo degan aynan jirin carabtu waxay aqoon jireen meelaha dadka musaafiriinta iyo ay maraan meelaha waxaa ka dhisayaan balabalo iyo qol camal ay ka dhisaayaan qolkaa waxay ugu talagaleen qofkii musaafir ee meeshaas maraya inuu intuu iska galo xoogaa iska seexdo hadhowna safarkiisa sii wato meel musabal ah waayo waqaf ah oo dadka maariinta ay iska soo galaan way marka meeshii sidaas oo kale ah ee cid mucayanoo hadda degan aynan jirin intifaacna idinkugu sugan yahay meeshaas dhib ma leh inaad markaa gashaan wax dhibaataa kuma jirto wa naam ayb laakiin meesha haddii naaga loogu talagala inaad dalaq adiga dhahda maaha bani aadamku hadda yacni iclaanaad iyo waxbaa jiro oo markaa ama waxaa la leeyahay naagaha keliya nimanka keliya waxbaa lagu kala qoraa waxaas inaad ama caalamku hadda yacni ishaaraad iyo ku socdaa mararka qaar xataa waxaa naag baa lagu sawirayaa nin baa lagu sawirayaa adi inaad wax fiirisaa lagaa rabaa naam wax fiirintaasna annaga waa nagu dhib ma aqaan deg dega maa keenayo ma ogi halkaas hadda waxaan ku arkaa calaa sabiili lmithaal meeshaas waxaa yaal sanduuq weyn laba macno u yaallaa kabaha in la gashto korka waxaa looga qoray meesha uu yaallo ha ka qaadin waxaa loogu talagalay dadka weyse qaadanaya kor inay aadaan rabo rabo anay ku tukadaan rabo inay meeshaas surunkaa yarkaa ay maraan haddaad u ordaayo iska soo gasho meesha iska istaagto salaad ku dukato waa isku dhibtoonaysaan idinka adigii iyo dadkii mari lahaa dariiqii baad taagan tahay marka waxay ugu talagaleen baalkaa inuu meesha yaallo oon laga qaadin si aan meeshaas qof u istaaginoo ay u banaanaato nalaguma karo waxaad arkay qof iska riixayo oo la halgamayo oo yacni sanduuqii riixayo maba akrinayo wax meesha ku qoran eesh deg degaas muxuu yahay ma caqligase maku sii kara miya meeshaas in meel la maraayo ay tahay nacam haddii wax la qoray haddii wax la sawiro haddii wax la dhiga meesha ma fi na ma leh nacam meesha marka qof maa la istaajiyaa dadka garaaca marka nacam haddii aan noqono marka dad laa yacni aan shaqaynaynin ilaa ul un inay ku shaqeeyaan iyo xoog iyo xarig maahane war dad soomaaliyay seen nahay marka nacam masaajidii marka haddaan amar lagu kala qaadanin xaggee amar lagu kala qaataa marka nacam wixii marka iclaan meel si ugu dhegan la shaqeey dadka masaajidka maamulayo yacni da si maslaxo loo gaaro loo helo surumadaas adigu ad aad mari aad waxaynayo jaranjaradan aada xiraysid qataraa xataa ka imaan karaan haddii gubasho iyo wax dhacaan aada wax ku goyso adiga hadda laftaada meesha aada wax ku jarto ama aad ku goyso dhib baa ka imaan kara nacam albaabada aada xiraysa dhibaa ka imaan kara nacam albaabada maxaa loo xiraa inay furnaadaana loogu talagaleen nacam qofku marka maalaa waxyaabaha wax walba ka dhalanayo qof fahmi karaan la rabaa inuu ahaado nacam wixii marka meesha ku qoran meeshan lafteeda hayra maskuunatin la leeyahay haddii loogu kala talagalay nimankay naagaha kan nimanka aad adow kan naagaha ha aadin naagtuna kan nimanka inay aada maaha nacam ayb laysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembiya dushiina ma ahaanin an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo hayra maskuunatin guryaha oo hayra maskuunatin kuwa la degan yahay aan ahayn guryaha oo fiihaa dhexdeedu ay uu ku sugan yahay dhexdeeda mataacun intifaac uu ahaaday lakum idinka idin idiin ahaaday intifaac markaa idinka idiin sugnaaday ou dhexdeeda yahay intifaacu waa maca inaad ku harsataan inaad seexataan sidaas waa intifaaci wallaahu alleh ya marka kaa inaad iska isti-daan uma baahna waayo midkaas leanna maxaa yeele waa caam waxaan isti-daan u baahnayn sidoo kale dukaamada iyo maqaayadaha iyo hoteelada yacni qolalka dadka maaha cumuuman in lasoo galo yacni kuwa iyaga waxayba u furan yihiin in lasoo galaba kuwa noocaa iyagu istiidaan waxyaabahaas uma baahan waaya wallahu alla wallahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan ood banaanka soo dhigaysaan iyo maa waxa taktumuuna aada qarinaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed